الأحكام المعنوية waxaa fasalkan uu guntay sheekhu axkaamta macnowga ah ee dardaaranku leeyahay iyo waxa qofka meydkaa laga samaynayo iyo waxa anfacaya isagoo weliba inoo soo horraysiinaya qaybta hore tasixu wasiyadii waxay ku ansaxaysaa bimanaafici cabdin addoon manaaficdii in la dardaarmaa waa ansaxaysaa iyo wa daarin daar manaaficdeed iyo wakallati xaanuutin dukaanka faa'iidadiisii waxau sheekhu leeyahay shayga wasiyada ama dardaaranku waxay ku ansaxaan in la dardaarmo addoon manaaficdii manfacooyinka addoonka inuu yidhaahdo waxaan kuu dardaarmay addoonkayga manfacooyinkiisa iyo waxtarkiisa wuu ansaxayaa iyo masalan addoonka wixii kalena hayne daabooyinka kale ahaa inuu manaaficdiisa aanu cayntiisa u dardaarmine manaaficdiisa u dardaarmaa way iska ansaxaysaa bimanaafici cabdin addoon manaaficdii in la dardaarmaa way ku ansaxaysaa wasiyadii iyo daabooyinkii kale manfacadooda iyo waxtarkooda iyo dheeftooda in la dardaarmo way iska bannaan tahay hadday gaadhi tahay hadday xoolo kala tahay manfacadooda in la dardaarma wa daarin daarta manfacadeedii iyo waxyaalihii kale ma guurtooyinka ahaa ama dhul ha ahaado ama beer ha ahaado ama daar ha ahaado manaaficdooda in la dardaarma waa ansaxaysaa wakallati xaanuutin xaanuut yacni waa dukaan had iyo goraane meelaha yaryaree khamrigii wax lagu iibiyana waa la yidhaahdaa xanuud dukaankana waa la yidhaahdaa kalladuna waxa weeye waa faa'iidadii iyo wixii ka soo baxayey kaa in la dardaarmaana waa iska bannaan tahay oo dukaankaa faa'iidadiisa inuu dardaarmaa waa iska bannaan tahay sida midho geed ku yaalba uu u dardaarmi karo qofku muddo go-an iyo muddo taabiid ahoo aan wakti go-an lahayn maxaa yeelay manaaficdaasi dee waa wax la qaabiliyo xoolo markaa cayntii oo kale ayuunbay la mid tahay markaa manaafic iyo kalla aad bay isugu dhow yihiin ama mutaraadifaan bay ku tilmaameen culamada qaarkood inay yacni laba erey oo isbangalo oo isku macnaawna yihiin culimmada qaarkoodna wax yar bay kala duwaneen way isu yar dhow yihiin bay dhaheen kalla iyo manaafici masalan daar iyo dukaan iyo dhul iyo masalan kiradiisa oo kale waxaa la odhan karaa iyo addoonka gasabkiisa iyo manfaca la odhanaya masalan haddii dhulkii ay wax ka soo go-aan oo ay wax ka soo baxaanna halla ayaa la odhanayaa markaa waa wax isku dhow wayamliku lmuusa lahu ka loo dardaarmay wuxuu milkin manfacata alcabdi addoonka manfacadiisa wa agsaabahu iyo kasabyaalkiisa almuctaadati ee loo caado leeyahay wakadaa mahruhana waa kula mid wakadaa mahruhana waa la mid fila saxi haddaan qabanno laa waladaha ilmaheedii maya fila saxi haddaynu qabanno bale huwa kal ummi ayuunbuu la mid yahayo manfacatuhu lahu wa raqabatuna lilwaarihi ayuu u sugnaaday waxau sheekhu leeyahay addoonka ayaa kutubda iskaga badan oo miisaalada oo dhammi addoon bay iskaga badan tahay aan dee maanta jirin sidaa daraaddeed baa fiqigu wuxuu ku wanaagsanaa ilaa maanta in addoonka laga saaro wuxuu haddaba milkin buuhi kii muuse lowga ahaayee loo dardaarmay manfacata alcabdi addoonka manfacadiisii ayuu milkin waxaa ninkaa hebel u dardaarmay addoonkaa manfacadiisa buu idhi marka uu sidaa yidhaahdo ka muuse lowga ahee loo dardaarmay wuxuu milkin manfacata alcabdi addoonkaa loo dardaarmay manfacadiisa ayuu milkinayaa oo bimacnaa ibaaxo u noqon mayso bannayn addoonkaasun inu intifaacsada noqon mayse e wuxuu milkiye ayay noqon manfacadaasi wa agsaabahu lmuctaada kasabyaalkiisii iska caadiga ahaa sida hadday xaabagurasho tahay hadday ugaarsi tahay hadday shaqo ay uu yaqaanay wixii ka soo baxay ay tahay muctaada baynu leeyahay tii naadirada ahaydee marmarka un iyadoo la arki jiray taasaa ka baxsan oo masalan hibe mar wax loo hibeeyey iyo baadi uu helay iyo waxaas ma milkinayo ka muusaalahowga ahi maxaa yeelay dee wasiyada looguma jeedo taa shay wasiyada soo gelaya oo maqsuudulwasiya noqonaya maaha wakadaa mahrahaa fi lasaxi haddii ay addoon ahaan lahayd oo dabeetana addoontii la guursado ninna loo dardaarmay manfacadeeda dee meherkeeda wuu yeelan haddii la guursado ama shubha loogu tago ninka muuse la ogaabaa milkiina filasa haddaan qaban maxaa yeelay qoortan dee fawaa'ideeda iyo manfacadeeda ayay ka mid tahay sida kasabkii oo kale aaniga asxa gorjeeda wuxuu leeyahay maya meherkeeda kan kii dardaarmay waariskiisa kii dhexlaya baa yeelanaya laa walad aafila saxi ayada ilmihii meherkeeda mo ilmihii ma yeelanayo ilmahaasi ama shubaakada ama yani nikaax ama zine ka yimi kan muuse la hogaahi ee loo dardaarmay addoonta manfacadeeda ilmaha haddii la guursado ay dhasho ma milkinayo fil asax haddaan qabanno bal huwa kal ummi ilmahaasi hooyadu la mid noqon manfacatu lahu lilmuusa lahu manfacadiisa waxa yeelan ilmaha muusa lahowa kaloo dardaarmay waraqabatuna lilwaarisi waarisi ilmuusi kii dardaarmaya ka dhexlaya baa yeelanaya qoorta ilmahaasna maxaa yeelay waa juz min alum waa juz hooyada ka ahaaday wuxuu marayaa markaa halkii ay hooyadu martay qowlka aaniga asaxa kasoo horjeeda muqaabilkiisu wuxuu leeyahay muusa lahowga ayaa milkinaya ayuu isagu leeyahay walow waxaa u sugnaaday kii waaridka ictaaqu inuu addoonkaa xoreeyo wa calayhi waxaa guudkiisaday nafaqatu nafaqadiisuna waa guudkiisa in awsaa hadduu dararan bimanfacati muddatan wakadaa abadanna waa kula mid fil asaxi wa baycuna wuu sugnaaday lam yu'abid haddii aanu muusigu taabidini manfacaysa kalmustaajari sidii shaygii la kiraystay oo kale wain ubida ama wain abada haddii uu manfacadiisa dardaaranka ku taabidiyey falasaxu annahu yasixu baycuhu lilmuusa lahu in laga iibiya waa ansaxaya duuna hayrihi cid kale in laga iibiya ma banaano waxau leeyahay sheekh waxa u sugnaaday ninka waaridka ah ee dhaxlaya ninka dhintay wax dardaarmay ictaaquhu addoonkan uu dardaarmay manfacadiisa walow manfacadaa haba u dardaarmay si abidoo intuu addoonku jira manfacadiisaan kuu dardaarmay ha yidhaahda eh ninkaa dhaxlayay ka dardaarmay wuxuu leeyahay addoonkii inuu xoreeyo liannahu maalikun liraqabatihi isaga ayaa milkisan qoortiisa wasiyadiina sideedii bay ahaanaysaa oo ninkii loo dardaarmayna sidii muu dheebsan oo ninkan waxaa laga iibinayaa un addoonkaasoo masluubulmanfaco ah ayuunba ayuunbuu iibinayaa walow ictaaquudu canka inuu xoreeyaa buu leeyahay وعalayhi نafaqatu in awsaa bimanfacati mudata wakada abada fi aصaxi halkaana wuxuu yidhi alayhi waariska waxaa laga leeyahay nafaqatu addoonkaa inuu nafaqeeyo arad bixiyo fidrada ka bixiyo sikaatufidriga in awsaa bimanfacati mudda in uusi ama in awsaa hadduu dardaarmay ninkii muusiga ahaa ee dhintay hadduu bimanfacati muddatan hadduu muddo masalan dardaarmay uu yihi ninkaa manfa addoonkaa manfacadiisa waxaan u dardaarmay sanad oo muddo sidaa ay ku ahayd maxayla waa milkigiisa soo kireeyumu ka dhigaya wakadaa in abada fil asaxi haddii uu wakadaa abadan fil asaxi wakadaa in awsaa biha abadan fil asaxi haddii uu weligeedba u dardaarmay u dhada addoonkaasi intuu nool yahay baan u dardaarmay ama abadan weligiiba manfacadiisa ayaan u dardaarmay kanaa laga doonaya inuu nafaqeeyo maxaa yeelay waxaa la leeyahay dee isagaa milkisa ninkana manfacadun buu leeyahay haddii uu leeyahay aniga maxaa igu jira addoonkan dee manfacadiisaba nin kalaa lehe maxaa nafaqadiisa igu wata haba iska xoreeyo ha isdhaafiyo aanigu wuxuu leeyahay cala lmusallow maya nafaqada bacdamaaba addoonkii masluubulmanfaca uu yahay oo dee nin kale unay manfacadiisu saaran tahay manfacadiisi uu leeyahay dee ninkan milkigiisu ha iskaga magacoonaadee kaa muuse lahogaahee loo dardaarmay ee mustawfi manfaca ah manfacada koobsanaya ah kaasaa nafaqadii lagu leeyahy ila zawj oo kale u ka dhigan yahay ninkii oo kale u ka dhigan de xaaskiisii isagaa masruufayey oo aabaheediiyo de xaggaa masruuf loogama doonaynin dee taasubuu la mid yahay isagoo kaska masr ninkan waxbayaan loogu noqon wa baycuhu in lam yuabad ay lam yuabid waxa kaluu leeyahay ninkii waariska ahaa inuu iibiyana wuu leeyahay addoonkan manfacadiisa la dardaarmay inuu iibiyaa buu leeyahay oo yaa laga iibiyay kii muusaalowgaa loo dardaarmay ama ligayri lmuusaalohu baa loo dardaarmaya iyada masalada muusaalowga in laga iibiya khilaaf kuma jiro laakiin haddii loo dardaarmo haddii uu ka iibinayo ligayri lmuusaalahu ka loo dardaarmay cid aan ahayn khilaaf baa ku jira waa cala raajix waana goorma markuu iibinayaa in lam yu'abid haddaanu ninkan muusigee dardaarmaya manfacadiisa abadan aanu ugu dardaarmin weeye oo aanu odhanin addoonkaa manfacadiisa intuu nool yahay ninkaasaan u dardaarma ee muddo ay leedahay kalmustaajiri ka shay ilmustaajiri shaygii la kiraystay oo kale ayuunbuu la mid noqon oo masalan cayntii la kiraystay dee waataynu kitaabuuljaaraynu ku soo marno ninkii laha wuu iibin karaa isagoo shaygii kiraysan wuu iibin karaa ninkiina wuu mulkiyayaa iyadoo masluubulmanfaca ah iminka daar uu sanad kireeyey maanta wuu faasixi karaa dabeetana ninkii waxay ku wareegaysaa iyadoo masluubulmanfaca ah isagunbaa sheeganaya laakiin ninkaa kale laga kireeyey ayaa dee kusii jiraya wa in abada in lam yu'abid buu yihi wa hadday muddo lahayd wa in ubida haddii haddaba abadan laga dhigay oo la yidhi addoonkaasi intuu nool yahay ayaan ku dardaarmay manfacadiisa fal asaxu annahu yasixu baycuhu lilmuusaalahu kii muusaalahu ahaayee loo dardaarmay waa laga iibin karaa waar mar haddii manfacadiisa lagu dardaarmay qiimihiisana isiixo xabaal dhig dabeedna inuu idhaahdo maxaa yeele raqabadii manfacadii baa markaa muusaalahowga u wada kulmaya duuna gayrihi kaa muusaalahowga ah ee manfacada loo dardaarmay gayrkii lagama iibin karo maxaa yeele faa'iido dee uma leh faa'iido daahira oo hadda iibka looga qasiyaa ma jirto wa annahu tuctabaru walasax annahu tuctabaru waxaa la fiirin qiimatu lcabdi kulluhaa dhammaanteed min athuluthi baa laga fiirin in awsaa bimanfacati abadan hadduu dardaarmay wa in awsaa bihaa hadduu dardaarmay muddatana quwima waa la qiimayn bimanfacatihi uma haddana masluubaha iyadoo laga siibay tilka lmuddati wayuxsabu naaqisuuna min athuluthi ayaa laga fiirin wuxuu sheeku leeyahay addoonkaa manfacadiisa la dardaarmay qiimihiisa oo dhan raqabadiisa iyo manfacadiisaba huluska ayaa laga fiirinaya waa haddii uu dardaarmay manfacadiisa abadan hadduu dardaarmay haddii masalan uu yidhi hebelow waxaan kuu dardaarmay addoonkaa inta uu nool yahay inaad intifaacsato ayaan kuu dardaarmay addoonkaa manfacadiisa iyo raqabadiisaba waa la qiimayn marka waxay soconaysaa dardaarankaasi markaa ay intaasi ulu noqoto intaasi markay ulu noqoto ayuuu soconaya asax baynu nidhae haanigu isagu wuxuu leeyahay ma wixii qiimihiisa ka nusqaamay ayuunbaa uluka laga fiirinayaa kollay qiima waa usoo hadhaysaaye masalan addoon ayaa wuxuu dardaarmay qiimihiisu ay tahay boqol waxaa la idhi bal hadda isagoo dee manfacadiisii ninkaasi leeyahay oo loo dardaarmo bal cid kale maxay siisan lahayd bal cid kale maxay siisan lahayd oo maxaa lagu falayaa dee bal maruu ka yar maqan yahay in wax loo yar dirtamo maxaaba lagu falay dee toban baa la siisan lahaa baa layidhi haddaba labada qowl masalan qowl kale qiimatu lcabdi kulluha raqaba iyo manfacada min athuluthi baa laga fir in wasaa bimanfacati abadan wuxuu leeyahay boqolkaasun baa la eegayo hadduu laba boqol oo kala haysto hadduu laba boqol oo kala haysto way soconaysaa oo waayo waa ulukii manfacadiisii iyo iyo raqabadiisiiba ulu way isku noqdeen qowlkan labaadna wuxuu leeyahay maya maxaa nusqaamay meeshii maxaa nusqaamay markii dee sagaashan ku dhan baa nusqaamay sagaashan kaasuun ayuunbaa noqonaya uluska loo fiirinaya oo laba sagaashan oo kale inay warasadii u hadhaan ayuunbaa ayuunbaa laga maarmaana taasi masalada hore waa taa waa in awsaa bihaa muddatan haddaba mudduu dardaarmay muddo ayuu dardaarmay uwima bimanfacat taasi waa markay abada taabiidka ahayd muddo ayuu haddana manfacadiisa dardaarmay wuxuu ihi sanad inaan inuu ku inaa addoonkaa intifaacsataan kuu dardaarmo addoonkii bimanfacatihi baa lagu qiimina bimanfacatihi maca manfacadiisaa la qiimin uma haddana qumna waxaa la naslubaha iyadoo laga siibay manfacadoo laga siibo keligii uu yahay ayaa haddana la qiimayn tilka almudda sanadkaa wayuxsabu naaqisu min athuluthi intana oo nusqaantay oo thuluthka laga fiirinaya maxaa yeelay hadda dee xayluuladan iyo kala dhexgalkani waa wax iska suulayo mudday leedahay masalan macal manfacadiisa waxaa lagu qiimeeyey boqol manfaca la-aanna muddadaa siddeetan baa lagu qiimeeyey manfaca la-aanna muddadaa siddeetan baa lagu qiimeeyey maxaa nuqsaamay markaa imika labaatan labaatankaasuun baa xagga suliska loo egayaayo haddii ay wax kala haystaan markaa laba waa waa soconaysaa wa tasixu way ansaxdaa dardaarankii bixaji tatawucin xaj sunaa inuu dardaarmo waa ansaxaysaa filadareedaan qaban ويحج أما ويحج وحنا لقى سوى حجين من بلده أو الميقات كما قيد سلوك قيده وإن أطلق هذو إطلاقنا فمن الميقات في الصحة دان قبانه وحول يا شاغو وصيدي ويكون صحدا حجين ودردارمه وإلى ذا لقى سوى حجي أما لقى سوى عمري عمر لا يحج يسوى تطوع صنعه في الأثار هدان قبانه oo adhar buu inay yidhaa waxa hadalkani ku dhisan yahay inay bannaan tahay ma bannaan tahay bal kii faralkaa isaga soo galo niyaabada waa gelayse kii sunnahana niyaabadu ma gashaayo cid kale ma kaa soo samayn kartaa marka adhara odhanaya niyaabadu waa ku bannaan tahay xajkaa sunnaha ah ayuu adharkana ku dhisan yahay waa cibaado oo niyaabo ayaa gelaysa faralkeedii markaa sunnaheedana way gashaa bay leeyihin haddaba wuxuu leeyahay wayaxuju ama wayuxaju wuxuu ka xajin qowlka taaniga wuxuu leeyahay maya aharka ka hor jeeda wuxuu leeyahay maya oo dee daruura ahaan unbaa faralka loo baneeye tee sunnihiina ma jirto daruuradii buu leeyahay oo ma banaano markaa wayaxuju ama wayuxaju waxaa laga xajin qofkaa ka xajinayaa min beladihi beledkiisa ayuu ka xajin aw ilmiqaat kama qayad kolba siduu ku qaydo beledkiisa ayuu markaa qofkii dee ka xajin o ka ixraaman ama miqaadka sidii uu kolba ku qaydaa iyadoo lagu camal falayo usiyadiisa wain adlaqa hadduu xajka idlaaqana fa min almiqaat miqaadkun baa laga xajin waxba meel kale laga soo bilaaboy fila sax haddaan qabno dee darajooyinka tii ugu yarada miqaadka ah ayuunbaa laga xajka laga soo bilaabaya taanigu wuxuu le me beledkiisa hoose qaalibkii xajka waa in halkaa looga soo tabaabulshaysta wey laga soo ixraamto wa xajat lislaami min ra'silmaali bay ahaatay ee fain awsaa bihaa hadduu dardaarmo min ra'silmaali aw ithuluthi cumila bihi waa lagu camal fali wain adlaqa alwasiyatana bihaa hadduu idlaaqo fa min ra'silmaali waqiila waxa le min athuluth wayaxuju min almiqaati ayaanu ka xajinayaa waliajnabiy waxaa usugnaadee an yaxuja can ilmayiti inuu ka xajiye bigayri idnihi idankiisa laantii bila sax haddaan qabano waxau leeyahay sheekhu xajat lislaam haddii uu dardaarmay xajii islaamka bimacnaa faradka ahaa walow yaanu dardaarminbe haddii la yidhaha laga xajiyo min ra'si ilmaal ra-sumaalka ayay ahaatay oo ayada sida daynta iyo ayaa marka horeba laga sii bixinaya iyada thuluth loo eegi maayo thuluth iyada loo eegi maayo danyaalkii kale ayay la mid noqonaysa waa kasii awlaysanta cibaado kastoo ku waajibtay asalka sharciga ayaa iyaduna kana la mid ah sida cumradii zakadii kafaaradii ama ha dardaarmo ama yu dardaarmo fa in awsaa bihaa haddaba hadduu dardaarmo min ra'si ilmaal wuxuu yihi war ha layga soo xajiyo oo ra-sumaalka maalkoo isku jiro on waxba thuluth iyo loo eegin halagaga soo xajiyo ow min athuluthi buu yidhi war dardaaranyaalku waa badnaayeen oo wax badan baan dardaarmaye saddex meeloodoo meel uun xajkana hala ha laga bixiyo cumila bihi kaas ayaa lagu camal falay waa iska taakiidka hore oo markuu ra-sumaalka yidhi dee waa kii haddaan dardaaran jirin baa la firinaya ta labaadna dee warasadiisa ayuu markaa u dhimrinayaa wain adlaqa alwasiyata bihaa hadduu idlaaqo wasiyadii bixajat lislaam ra-sumaal iyo ulud toona kuma qaydine wuxu uhi war xajkii waajibkaa waa lagu leeyahay laga soo xajiyo fa min ra'silmaal ra-sumaalka ayaa lagaa soo xajin oo ra-sumaalka marka horeba xajka laga goynaya uludka laga goyn maayo wayaxuju qofka waqiila waxa la mina ulusi qiilku wuxuu leeyahay maya uluska maxaa yeelay uluska wasaayaha iyo dardaaranka halkii loo ilayo way mar hadduu dardaaro soo galay uluskaasumaa lagu xambaarayaa buu leeyahy fa min ra'si lmaal qowlka lhina wuxuu leeyahy dee isagoon dardaarmin ma sidaasay ahaan lahay wayaxuju kaga xajinayaana min almiiqaati ayuu ka xajin miiqaatka wliajnabiyi waxaa u sugnaaday an yaxuja can ilmeyiti bigayri din fi صaxi wuxuu leeyahay nin ajnabiya waxaa u sugnaaday nin ay dee saaxiib ahaayeen oo aan xajkii islaamkaba gudanin oo dhintay inuu qof ajnebi oon dadkii dhexlaya ahayn maalkiisa inuu kaga soo xajeeya buu leeyahy bigayri idnihi isagoon waxba idin fil صaxi kaqadaai dayn waxay la mid tahay dayn inaad ka bixiso qof lagu leeyahay mayd wax loo hayso le ninka hebel waxbaanu kulahayn hoo haddaad tidhahda wixi ad kulahaydeen dee cidina kuu diidi mayso taasuu la mid yahay aanigu wuxuu leeyahay qowlkaas waxaa ka hor jeedaa maya idan baa lagama maarmaan camalkan waa camal niyo u baahan mar hadduu camal niyo u baahan yahay maya kama soo xajin karo wa yu-addii wuu gudi alwaariu kii dhexlaya canhu agisa alwaajiba almaaliya ayuu ka gudi fii kafaaratin muratabatin kafaara murataba wa yucimu uu qudin wayaksuhu fi lmukhayarati kafaaradii mukhayarada walasaxu anahu yactiqu canhu waan aydan waanu ka xoreynaya waxau leeyahay sheekhu waaridkiisii dhexlayey wuxuu ka gudi meydka ou tarikada ka bixin alwaajib almaali waajibkii maaliga waajibkii lagu lahaa qofka dhintay ee maaliga ahaa haddii xoreyn lagu lahaa haddii quudin lagu lahaa haddii kiswa lagu lahaa fii kafaaratin murataba kafaaradii muratabada ah kafaarada muratabadii waa ti yani waa kafaaradii galmada rabadaanta oo qofku soonkiisa galmo ku ibsaadiyey iyo tii dihaarka iyo tii dilka waajibkaa maaliga ah wuu ka bixinayaa oo dee markaa xorayntii iyo icaamkii iyo kiswadii iyo ah ila soomkii dee meesha waa ka baxayaayo ila isagii ma nooleen wayucimu wayagsu waanu quudin kafaaradii dee icaamka lahayd iyo tii kiswada lahayd tarikada ayuu ka quudin fi lkafaarati lmukhayara kafaaradii mukhayarada kafaarat lyamiinki oo kale kafaarat lyamiinki oo kale ayadana kiswada iyo icaamkaasu ka bixin walasaxu ana waarisku yactiqu aydan wuu xoraynaya haddii dee masalan kafaarada mukhayarada ah ee sida kafaaratulyamiinka oo kale addoon wuu ka xorayn karaa xayla isaga ayaa dee ka naayba sharci ahaan xorayntiisu xorayntiisun bay la mid tahay wa ana low walasaxu ana low waxaa u sugnaaday waaridkii alla adaa inuu gudo min maalihi idaa lam takun tarikatun haddaanay tariki jirin waanahu yaqow canhu waxaa ka dhacaya low tabaraca ajnabiyun bicaamin haddii uu kaga tabaruco ow kiswatin laa ictaaqin maya filasax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay qowlkaa saxii waxa weeye inuu ana low inuu waarisku leeyahay aladaa min maalihi idaa lam takun tarika wixii lagu lahaa waajibkii lagu lahaa inuu maalkiisa ka bixiyo haddaan wuxuu ka tegay oo tarika maydkaasi ka tegay aana jirinba ama xorayn ha ahaata ama keyrkeed ha ahaata sida daynta gudideedii oo kale qawlka taanigaas waxaa ka hor jeeda wuxuu leeyahay maya oo cibaadadanaa niyaabo ka fog markaa kama bixin kara buu leeyay maalkiisa markaa idaa lam takun tarikatun haddaan waxba ka tegintaa xataa hadduu wax ka tegey waxay leeyihin culimada qaarkood waa ka bixin karaa waana lo walasaxo anahu yani quudinta iyo kiswada iyo qow canhu maydka waa ka dhacaya low tabaraca ajnabiyun hadduu ajnabi ku tabaruco iyadoo masalan kafaaro lagu leeyayo laga doonayo quudin iyo aradbixiniyo fa itcaamu casharati masaakiin aw kiswatin aw taxriiru raqaba yani kafaaratu yamiinka oo kale iyadoo icaamkaa lagu leeyahay ama kiswada hadduu ajnabi ku tabaruco iyo qow canhu maydka uu ka dhacaya low tabaraca ajnabiyun bicaamin aw kiswa hadduu ku tabaruco sidii dayntiisa bixinteedii oo kale laa ictaaqin iyadoo xorayn maya hadduu yidhaahdo anaa ka xoraynayo ajnebi ma ansaxayo filasex haddaan qabanno dee cibaadadii oo niyaabada ka fog iyo welihii oo meydka ka fog ayaa meesha ku kulmay taaniguna culey uu ka dhacaya wa tanfacu lmayita waxa anfacaysa sadaqatun iyo wa ducaaun oo min waarisin mid dhaxlaya iyo wa ajnabiyin ka ahaatay waxau leeyahay sheekhu meydka qofka dhintay waxa anfaca sadaqo sadaqa isaga xaggiisa laga sadaqadaystay ayaa anfacda waqaf loo sameeyo loo waqfay masjid loo dhisay ceel loo qoday sadaqooyinka caynkaasi way anfacaan waxaa kaloo anfaca ducaaun min waariin wa ajnabiyin duco ilaahay hadduu u baryo ducadiiba waxa ay soomaalidu isku qaldeen ducadu waa ilaahay oo la baryo ee maha xoolo la qalqalo marka duco haddaad tidhaahdo wax la qalo halkaasoo laysla dhacayo unbaa loo fahmaya markaa ducadu waa ilahayna dha bay noqonaysaa markaa duco ilaahay in loo baryo wa ducaawna ilaahay in loo barya anfacaysa ilaahay uu barigaasoo min waariin iyo ajnabiyin ka yimi kii dhexalkiisa lahaa dhexlayay iyo mid ajnabi oon dhexalkiisa ka lahayn aan xalkiisa lahaynba ducada ay ilaahay u baryaani way anfacayaan alin culimmadu taa waa ku ijmaacsan yihin waa loo kulmay xadiis saxiixina way ku soo aroortay rasuulku sala llahu alay slam wuxu uhi idaa maata ibnu aadam markuu dhinto ibnu aadamku inqaطaca camaluhu ila min halaa camalkiisu wuu goa saddex mooyaane sadaqatun jaariya sadaqadaa u socota sadaqadaa u soconaya se waqafkao kale ow cilmu yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaacayo oo miduu sanifay miduu dad baray oo waladun saalixun yadcuu lahu ama ilmo wanaagsanoo intuu noolaa uu ku tabacay oo xuquuqdii ilaah iyo tii aadamiinta ka soo baxay oo usoo duceeya u soo duceeya wax usoo qalqalan lama odhan qur-aanka usoo akriyana lama odhan usoo duceeya baa leeyi marka waa inaad u ducaysaa waalidkaa xadiidka le marka xadiidkaasi waxay saxiix bukhaari iyo muslim iyobaa soo saaray iyo abu daawud iyo asxaabu sunanka o dhan way soo saareen xadiidkan xadiidka sacad ibnu cubaada ayaa wuxuu yidhi ya rasuula ina ummi maatat hooyaday waa dhimatay wax ma ka sadaqadaystaa wuxuu yihi ha wuxuu yidhi ayu sadaqati afdal haddaba sadaqa maxaa ugu fadli badan wuxuu yihi sakyulmaal biyahoo aad dadka u waraabiso ayaa ugu fadli badan biyahood waraabiso iyo ninka berkadu qoda ama ceel u qoda ayaa ugu fadli badan buuri muslim iyo keyrkiiba waa wariyey xadiidkan imaamu axmed baa isna isnaad saxiixa ayaa wuxuu ku wariyey abu hureyre ku wariyey rasuulku inuu yidhi ilaahay addoonka derajo ayuu addoonka kor ugu qaadaa jannada markaasuu yidhaahda yaa rabbi halkeebaa derajadan aad kor igu qaadday aan ka helay odhayaa waladkaagii ayaa sadaqo iyo waraabin kuu sameeyeyo halkaasay derajadani kaaga timi allana wuxuu aayad qur-aana ku yidhi waladiina jaa-uu min bacdihim kuwii yimi dabadood daha wanaagsan yaquuluuna waxa odhanaya rabbanaa kfir lana ilaahay oo noo dembi dhaaf waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan iyo walaalada iyadii nooga horreeyay iimaanka maaha inay cay u rakibaan e waa inay idhahaan ila annaga dembi dhaaf walaalada iyadii naga horreeyana u dembi dhaaf ilaahay wuxuu ku ammaanay markaa inay dadkii ka horreeya muuminiinta u ducaynayeen ayo ilaahay ku ammaanay ayaddaa waan laysa lilinsaani ilaa maa saca waxay yidhahdeen waa caam la khasisay caam la khasisay weeya mid haddaba sheekh wuxuu inoo sheegay sadaqo iyo duco inay anfacayso meydkii wax kale ma anfacaya miya waxaynu halkaa ka fahmaynaa inaanay wax kale anfacaynin xataa walow kaana qira'ata alqur'aan qur-aanka akrintiisana ha ahaatee inaanay anfacaynin kaas wuxuu leeyahay sheekhu wa huwa almashhuuru cindana waa sida mashhuurka ah shaaficiyada agtooda wa naqalahu lmusanifu fi sharxi lmuslim walfataawa can shaaficiyi walakhariin sidaas ayuu ka soo raray inaanu qur'aanka loo akriyaa mayd anfacaynin imaamu nawowi sharxu muslim imaamu shaafici saasuu ka soo ray iyo shaaficiyada badankoodaba sidaas ayuu kusoray inaanay anfacayn markaa labada madhab saddexda madhab ee kale iyo shaaficiyada qaarkood ayaa qaba inay anfacayso laakiin imaamu shaafici iyo madhabkiisa siday u badan yihiin inaanay anfacaynin bay qabaan haddaba wadaadadan usoo dalka usoo gashanaya marka meel lagu dhinto halkay kala yimaadeen iyagu markaa waxa ka sii daran bal qur-aanka iyada barakaaba dee ku jirto oo dee qofka akriyay baa ajiri ka helaya bal mawlid muxuu taray nin dhintay mawlid qur-aanka culimadii baabale qur-aankii baa culimadii qa imaamu shaafici iyo madhabkiisii oo dhan badyadiisi ay leeyihin qur-aanku nin dhintay ma anfacayo ma gaadhayo ee mawlidu wadaad ka shallaadiyeena muxuu u tari qof dhintay gamba u tari maayo taasi waa taa markaa sadaqadaa weliba loo bixinayaa sadaqadaa weliba loo bixinayaa waxaa lagama maarmaan ah maalka laga bixinayaa maal dad isla wada jooga oo qaangaadha oo dad waalane aanay ku jirin waa inuu yahay masalan wixii loo qalo qofkaa masalan dhintay iyadoo oon lagu magacaabayn kaadi ka sii dayn iyadoon fiddo iyo axantoona looga caqiido kalena aan laga qabin ee masalan sadaqo uun looga jeedo dadkaa wax sadaqadaysanayaana ay yihiin dad wada waaweyn oo qaangaada oo jooga oon wax waalaniyo dad yaritoona ku jirin wixii ay ka qabtaani wax sadaqo bannaan weeye laakiin haddii dad yaryari ku jiraan dad waalani hadday ku jiraan dad kala maqani hadday ku jiraan wixii halkaa laga qabtaa waa booli iyo xaaraan weeye waa takrifal maal hayr oo lagu takrifalayo bikayri yani ogolaansho sharciya la-aantii oo lagu takrifalayo weye markaa waa in la iska jira faslun fi rujuuci can lwasiya ka noqodkii wasiyada laga noqonayey ayuu halkana inoogaga hadlayaa bal qofkii wax dardaarmay ma ka noqon karaa lahu waxa u sugnaaday arrujuucu inuu ka noqdo can ilwasiyati dardaarankii wa can bacdihaa barhkeed inuu ka noqdaana wuu leeyahay biqowlihi naqadtu lwasiya wasiyadii waan buriyey abdaltuhaa waan buriyey aw ama rajactu fiiha waan ku noqday aw fasaktuhaa ama waan fasakhay aw ama hadaa liwaariii kani kii dhexlaya buu sugnaaday wa bibaycin waictaaqin waistaaqin waxaa kaloo noqosho noqonaysa iibin iyo xorayn iyo mehersiin isagoo meher u bixiya wakadaa hibatin aw rahnina waa kula mid oo maca qabdin gacan ku dhigidii ay la socoto wakadaa duunahu duuna liqbaadna waa kula mid fil asaxi haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu ninkii wax dardaarmay ee muusigaa wuxuu leeyahay rujuuc can ilwasiya inuu ka noqdo dardaarankii dardaarankii inuu ka noqdaa buu leeyahay wa can bacdihaa maxaa yeelay wuxuu uga noqonaya waa wax bixin aanu milkigiisi ka suulin markaa hibadii bay shabahday waxaad hibaysay oo sii qofsi oo adoon gacanta ugelin aad ka noqotaan bay la mid tahay wa can bacdihaa barhkeed inuu ka noqdaana wuu leeyahay hadduu daar dardaarmo walaado maybay labadaa maqsin baan ka noqday waa bannaan tahay muxuu kaga noqonayaa naqadtu lwasiya wasiyadii baan buriyey aw abdaltuhaa waan buriyey aw rajactu fiiha waan ku noqday aw fasaktuhaa ama waan fasakay aw ama hadaa liwaariii shaygani wuxuu usugnaaday kay dhaxlaya shaygii uu yidhi hebel baan u dardaarmay ayuunbuu haddana yidhi intaan dhinto dabada shaygani ninkay dhaxlayu usugnaaday marka halkaa waxaad inuu wasiyadii ka noqday baad ka fahmaysaa wa bibaycin iib hadduu shaygii iibiyoba wuu faasaxayba waa ka noqodayana waa afcaal halkii ay qowlka lagaga noqonaya afcaalna waa lagaga noqon karaa waictaaqin xorayn wuu xoreeyeyba waistaaqin islaam buu guursadayba intuu iska yar ladnaaday oo dabeedna meher buu bixiyeyba taasina ayana rusuuc bay noqonaysaa wasidu ka noqday wakadaa hibatin aw rahnin maca qabdin hibaa la mid a hadduu hibeeyo qof kale isaga siiyo aw rahni maca qabdi ama shaygii buu rahaan dhige intuu dayn qaatay buu rahaan dhige gacantaan u geliyey waa rujuucayana dee ta horena uu hibeeyna milkigiiba waa ka fuulay tan kalena dee iibbuu bandhigo waxaa laga yaabaa dee in shaygii inta la bixin way diintii lagaba goosto wakadaa duunahu duuna alqabd haddaan gacan ku dhigin aanu iqbaad samayn aanu gacanta ugelina waa lamid filasax haddaan qabanno maxaa yeele waxay u taallaa milkigii inuu ka suulo waxaanay ku tusinaysaa inuu wasiyadii ka jeestay asxa ka horsoo horjeeda wuxuu leeyahy may milkigiisi waa baaqi oo maya wa biwasiyati haadihi biha wa biwasiyatina way kaga noqon bihaadihi tasarufaat uu dardaarmay wakadaa tawkiilin fii baycihi iyo wa cardihi caleyh cala lbeyci loo bandhiga hadduu wakaashana waa kalmid fil asaxi wuxuu leeyahay sheekhu rujuucu waxaa kaloo ku ansaxaa biwasiyatin bihaadihi tasarufaat dardaaran uu dardaarmay tasarufaadkan aan soo sheegnay shaygii uu dardaarmay ayaa haddana mar labaad wuxuu la dardaarmay in la iibiyo ama la hibeeyo ama la tasarufaadkan aanso ama in la xoreeyo ka noqd wasiyadii uu ka noqday bay noqonaysaa biwasiyati biwasiyatin bihadihi tasarufaat wayaxsulu rujuuca ayضa biwasiyatin بهذه التصرفات تصرفات كان soo sheegnay haduu dardaarmo ee rujuuc bay noqonaysaa wakada tawkiil fi bay'ihi haduu u wakaashay iibkiisu ilaa hebel waxaan ku wakaashay shayga inaad iibiso waana shaygu dardaarmay ka noqod bay noqonaysaa wa ardihi alayhi wa ardihi bay'ay ku adfantay wa tawkada tawkiilihina fi ardihi alayhi ala al-bay' haduu ilaa hebel iibu bandhig ee ku dardaarmay inaad yani waxaan ku wakiishay inaad iibu bandhigto ama wacarduhu calayhi ood godo oo tawkiida ku cadafto yacni inuu u bandhigo iib na waxay noqonaysaa rujuuciyo ka noqon fil asaxi haddaan qabanno wa khaldu xindatin qamadi mucayanatin uu mid kale ku qaldaa rujuucu weeye ee walow wasa hadduu dardaarmo bisaacin min subratin fakhaladahaa biajwada minhaa mid ka wanaagsan buu ku daray farujuucu weeye aw bimilihaa buu ku daray falaamee wakadaa biardaa midka xunna waa kulmay fila saxi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay xinta qamadi ama ka soo qaada ama wax kalaba dheh ayuu dardaarmay wuxuu bahasha hala bixiyo waana mucayano curitaan tukalun buu dhuuca loo dhigayba oo lagu daray rujuucun waa noqod noqod bay noqonaysaa ama mid lamid ah amama keyrkeed maxaa yeelay dee waxaan suurtogelahaynin wixii uu yidhi hala bixiyo in la bixiyo waa kan dee wax kale ku daray walow wasaa bisaacin min subratin sa waa afartii sacab min subra subradana uud bay odhan jireen macnaa waa waxoogay raashino halkaa lagu kuusay ayuu daray wuxu uhi saac kaasa hala bixiyo fakhalaahaa biajwada minhaa mid ka wanaagsan baa lagu daray dabe uu ku daray furjuucu waa noqod maxaa yeelay dee ku daridana wuxuu ku keenay ziyaado aanu dhiibitaankeeda ka raali noqonin aw bimilihaa buu ku daray mid la mid a ayuu ku daray falaa ma noqonayo rujuuc mar hadduu mid la mida uu ku daray wakadaa biardaafina saxi hadduu mid ka xun ku darayna iyadana waa la mid waaye wadaxnu xindatin qamadi ridqiteed wasaabihaa u dardaarmo wabadruhaa iyo iyadoo dhulka lagu lagu rido oo lagu shineeyo wacajnu daqiiqin iyo daqiiqdii oo la qoosho wagazlu qutnin duntii ama cudbigii oo la sooho wanasu gazlin iyo duntii ama xadhiggii oo la falkiyo oo la sameeya waqadcu thawbin iyo maro loo jaray qamiisan iyo wa binaaun wakhiraasun dhis iyo beer fii carsatin daar daaraddeed rujuucun waa noqod waxa lay qolqolkeed wuxuu leeyahy sheekhu wuxuu dardaarmay xinda wasaabihaa buu xinduu dardaarmay bahashii ayuu shiiday wadaxnu xindatin waa la shiiday dabeedna daqiiq baa laga dhigay waa rujuucun waa noqod leh wabadruhaa wuu beerayba oo wuu shineeyo dhul baabu intuu cagafgeliyaa buu ku daadiyeyba dhul buu ku shiniyey waa rujuuc ayana waa noqod wacajnu daqiiqin daqiiq wuu dardaarmay oo uhi daqiiqdaasaan dardaarmay ayaaba la iska qooshayo dumarkii baaba qooshtay wagazlu qutnin qutni buu dardaarmay ama cudbi ayuu dardaarmay dabeedna waa la duneeyo deedna dun baa laga dhigo waa la waa la miiqay waa rujuucayana waa noqodu ku noqday waa nasju gazlin duntii ayaa dabeedna la falkiyey oo la nasiyey oo la sameeyey oo maradii laga sameeyey nasintuna waa samayntii wa qadcu thawbi qamiisan maro uu dardaarmay iyana waa rujuuc bay noqonaysaa mar hadduu qasligii iyo miiqaqii uu dardaarmay la nasiyey oo la sameeyey waa rujuuc ayana wa qadcu thawbin maro mar uu dardaarmay wuxuu maradaasaan u dardaarmay qamiisan baa loo jaro qamiis baa laga dhigo waa la googooyey waa rujuuc ayana wa binaaun fii carsatin masalad qolqol banaanaayo markaa uu guri lahaa ayuu dardaarmay halkii buu dhisay dabeed waa rujuuc ayana wakhiraasun dhir buu ka beeray ayana waa rujuucu noqod weeye uu ku noqday wasiyadii maxaa yeelay dee waxaa arrimahaa ku sugan magacii ayaa ka suulay intaanu kii musaalahuga ahaa mudanin ayuu magaciiba ka tegey magacii loogu dardaarmo meeshiiba ka baxay markaa shay taalifahoo dhintay oo kalunbuu la mid noqonaya waxa labaadoo ku jira dee wuxuu ku dareensinaya inuu wasiyadiiyo dardaarinkii ka jeestay wasiyadiiyo dardaarinkii inuu ka jeestay dacdamaaba wixii uu dardaarmo halkaa iska dhigay haddana farsamadan kale ka qabtay inuu dardaarankii iskaga jeestay ku tusinaysaa iyo magacii qofkan loogu dardaarmay isagoon mudanin inuu ka suulay marka rujuucu weeye intaasoo dhan aslun fi liisaa'i isihii ayuu fasal yahay rawasiya iyo isaa ayay kala yihiin intaa hore wasiyadii ayaynu kaga soo baxnay oo ahayd qofka oo loo dardaarmayo wax dheefa iyo wax tara halkanna isaa baa la yidhaahdaayo waa qofkii oo dhib iyo hawl loo dardaarmayo oo masalan carruur iyo dad waalan iyo dayn lagu lahaa iyo ammaanooyin uu heyeeyey iyo celintoodii ayuu qofu dardaarmaya o u xil saarayaa markaa taa isaa ayuu ka cabiray taa horena wasiy ahaydoo qofka wax dheefa oo loo dardaarmayey bay ahayd yusannu waxaa la sunneeyaa al isaau dardaaran biqadaa'i dayni daynta gudideeda oo qofkii cid u dardaarmo iyo wa tanfiidi ilwasaaya dardaarayaalka fulinteeda iyo wanadara eegmada fii amril atfaali carruurta arrintooda la eegayo waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa isaa iyo dardaaran ayaa qofka u sunna oo u wanaagsan inuu maxay dardaarmo dee wixii xuquuq lagu lahaa gudideeda iyo bixinteeda hadday dayn tahay haddii ay wadeeco iyo wuxuu hayey ay tahay haddii ay wuxuu soo caariyeystay tahay yacnii bixintooda iyo gudidooda inuu cid u dardaarmo ayaa la sunneeya wa fii tanfiidi alwasaaya dardaaranayaalkii fulintooda inuu cid u dardaarmo ayaa la sunneeyaa haddii ay dardaaran jiray inuu idhahdo hebelow dardaaranka iyo waxaana kala sii wa fi nadari fii amri alatfaal iyo eegmada iyo kawarhaynta arrinta carruurta iyo dadkii waalaa iyo kuwii iska masala sufahada ahaa iyo ee uu qofku ka tegayey inuu cid u dardaarmaa waa arrin wanaagsan weeye taas markaa inay wanaagsan tahayna way ku ijmaaceen culimmadu salafkuna sidaas ayay samayn jireen wa shardulwasiyi markaa haddaba arkaanta way yar kala duwan yihiin kuwii hore oo muusinkii dardaarmayey iyo wasi kii loo dardaarmayey halkii muusaa lahu uu kawra ka noqonayay baa wasi buu kala noqonaya kii loo dardaarmayey iyo muusaa fiihi shaygaa laysu dardaarmaye ilaalinta iyo waxaas iyo siiqa afartaas ayuu noqonaya arkaantiisu markaa wa shardulwasiyi kaa loo dardaarmay shardigiisu takliifun takliif weeye waxuriyatun xorriyad weeye wa cadaalatun iyo cadaalad wa hidaayatun iyo ku hanuunid ila tasarufi ku tagrifalka filmuusaa bihi shayga laysu dardaarmayo uu ku tagrifalayo wa islaamun baa la shardiyaa laakiin al asaxa waxa weeye jawaazu wasiyati dimiyin dimi inuu dardaarmi kale ilaa dimiyin dimi kale waxau sheekhu leeyahay ka wasiga ah ee loo dardaarmayo arrimahaas fulintooda shardigiisu waxa weeye takliifun takliifana waxaynu nihi waa murakabatun min shay-ayn albuluuq walcaql waa inuu qaangaadhna yahay caqlina leeyahay maxaa yeelay qofkii ama sabiga ahaa ama majnuunka ahaa dee isagii baa weli laga yahay oo arrintiisii gacanta lagu hayaa cid kale markaa arrinkeeda gacanta kuma sii qaban karo waxorriyatun xorriyad ayaa la shardiyaa markaa addoonkii isagana dee maalba ma lahaynoo maalka abiya xataa kuma tasarufaynin cid kalena markaa wasi uma noqon karo oo yacni uma dardaarmi karto wa cadaalatun cadaalad baa la shardiyaa oo isna faasiq in loo wax loo dardaarmo oo la yidhaha ciddaa ilaali ma bannaano ijmaac ahaan maxaa yeelay waxaan waa wilaaye iyo ammaano dee mar hadduu faasiq yahay oona ammaano lahayn wixiiseebaan lagu aaminaynay wax kalena lagu aamini maayo wa hidaayatun ila tasarufi fi lmusaabihi shaygaa laysu dardaarmayana ku tagrifalkiisa iyo ka shaqayntiisa waa inuu ku hanuunayaayo uu qaban karaa masalan waxaan loo dirayo midaan kuba hanuunayn masalan waa mid iska safiyo caqligiisu iskaba liito oo taladiisiibaa laga qaaday kaa wax looma dardaarmi karo ama mid xanuunsanaya ama oday gaboobay oo kharifay ama mid iska qaafida oo dadkaa iska hurdaa isna looma dardaarmi karo maxaa yeelay dee wax danoo ku jira iyo maslaxadii qof xaaladiisa caynkaa tahay ma jirto wa islaamun baa la shardiyaa islaam qofkaa wax loo dardaarmayo laleeya carruurtaa iyo waxaa ka warhay waa inuu islaam yahay markaa qof muslim inuu gaal markaa isagu arrinkiisa u dhiibtu yidhaahdo ubadkayga iyo waxaan kadigay ka warhay ma banaana walan yajcal allahu lilkaafiriina cala lmu'miniina sabiila ilaahay baa yidhi laakiin asaxu waxa weeye bur jawaazu wasiyati dhimiyin ilaa dhimiyin kaa dhimiga inuu cashuurta ka qaadayna u dhex jiraa dee dhimi kale waa u dardaarmi karaa waar bal carruurtayda iyo waxaa iiga warhay waa odhan karaa ee muslim un baan la ogolay in ubadkiisii iyo arrimihiisii kaga tago qof gaal ah walaa yaduru alcamaa fi lasaxi indhala-aani ayadu waxba ma yeelayso oo wasiga indhala-aantu waxba ma yeelayso maxaa yeelay wixii aanu la baashiri karayninnu isagu qaban karayninna dee cid buu u wakaalanayaa marka arrimihiisu kaa waa iska soconayaanoo dee wuu talinayaa taanigu wuxuu leeyahay wuu dhibayaayo maxaa yeelay mar haddaanu dee nafdiisiiba wax badan aanu u qabsan karaynin cid kale in wax loo oo isagiiba la hagayo gacanta la hayo cid kale in arrinkeeda loo dhiibaana ma habboona buu leeyahay walaa tushtaradu lama shardiya dukuuratu labaan wa umul adfaali carruurta hooyadood baa awlaa min hayrihaa ka mudan wuxuu sheekhu leeyahay kaa wasiga ee wax loo dardaarmayo waxba looma shardiya inuu lab yahay ee dhadig shuruuddaa laga helaynaa waa soo geli karaa oo wasi waa noqon karaayo waa arrimaha waa lagaga tegi karaa wa umul adfaali awlaa min hayrihaa weliba carruurtan arrinkooda cid lagaga tegaye loo dardaarmayo hooyadood ayaa ka mudan cid kale dumar kale ayada ayaa ka mudan markay shuruuddii dee ku kulmaan maxaa yeele ayadaa u naxariis badan culimmada qaarkooda qabtana in aabbaha iyo awowga dabadee iyadoo ay arrinka leedahayna waa jiraan wayancazilu waa siimaa alwasiyu kaa wasigee loo dardaarmay bilfisqi ayuu ku siima wakada alqaadina oo kale fil asaxi lal imaamu lacdamu imaamka weyni isagu kuma siibmo waxau sheekhu leeyahay ninkan wasiga ah ee loo dardaarmee la yidhi carruurtaa iyo daymanka iyo waxaa ka warhay wuxuu ku casilmaa bilfisqi hadduu faasiqoobo oo masalan uu maalkii loo dhiibay iyo wixii hadduu ku tacadiyo oo ku faasiqoobo wuu casilmayaa haddii sabab kale uu ku faasiqoobana waa casilmayaa maxaa yeelay shardigii wax loogu dhibay oo dee cadaalad ahayd ayaa meeshii ka baxday marka inuu xaakim meesha ka saara iyo inay cid kale ka saaro danoo baana dhaafun wey iska dhaafun adeer waa waa waa arrinkii waa kaa dhamaaday wakada alqaadi qaadigina wuu casilmayaa buu yidhi fil asaxi haddaan qabanno nin qaadiyahoo masalan beled la yidhi qaadi ka noqo haddii uu isaguna faasiq noqdo wuu casilmayaa ahliyatulqadaa baa isagana ka luntay lalimaamulacdamu imaamka isagu weyni ma casilmayo imaamka weyni iyo madaxweynaha ummadda o dhan u talinaya isagu hadduu faasiqoobo ma casilmayo waxaa leeyahy masaalix fara badan oo guud ayaa isaga ku xidhan markaa isagu fisqi kuma casilmayo laakiin markeeda hore inay u guntamin baa la yidhahdaa faasiqa markiisa hore ayaan in faasiq madaxweyne ummadba looga dhigo aanay habboonayn oo isku khilaafsayno bal kadib hadduu faasiqoobo waa casilmaya iyo ma casilmayo ay culimmadu leeyihiin wayasixu waxaa ansaxaya alisaw dardaari fii qadaa'i duyuuni wa tanfudu lwasiyatu dardaarankuna wayasixu liisaau isii waa ansaxayaa fii qadaa'i duyuuni daynta guditaankeeda loo dardaarmay watanfudu alwasiyatuna waa fulaysaa min kulli xurin mid kastoo xore mukallafin oo mukallafa wa yushtaradu waxaa la shardiyaa fii amri اlaطfaali carruurta arrinkooda maca haadaaka hala jirkiisa an yakuuna inuu ahaato low isaga wilaayatun calayhim waynu ku leeyahay walaysa liwasiyin oo ma sugan iisaun ee fain udina lahu fiihi haddii loo idno jaaza lahu wuu bannaan yahay fi ladari haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay iisaa waa ansaxayaa dardaaran fii qadaa'i dayni daynta gudideeda loo dardaarmay watanfid lwasiyatu dardaarankina waa fulaa min kulli xurin mukallafin wuxuu ka ansaxayaa isaatii qadaydin wasiyaduna ay ka fulaysaa min kulli xurin mukallafin weeye mid kasta oo xoro mukallafa iminka kani waa muusigii waa kii dardaara kaasina wasigiiba horaynu hayni marka halkaa watanfudu daas bay cibaarooyin dhowr ah ay ka yar kala cabireen inkastooy tikraar hadalkaasi yar kasoo yar baxayo oo masale horeo lasoo celceliye ay noqonayso fasalka hortiisa inay sunno tahay dee laynooba soo tilmaamay oo aan dee iminka xukunka si hadal lagu xukumaya aanay jirin haddana sidaasaa ku roon marka culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay akriyeen tanfiid wayasixu liisaau fii qadaa'i duyuni wa tanfiidi alwasiyati iyo wasiyada fulinteeda daynta gudideeda iyo wasiyada fulinteeda waxay ka ansaxaysaa dardaarankaasi min kulli xorin mukallafin haddii sidan ku taa la akriyana wayasixu liisaau fii qadaa'i duyuni oo watanfid lwasiyatu dardaarankuna uu ka fulayaa min kulli xorin mukallafin sidaas weeye mid kastoo xoro mukallafa ayaa yacni dardaarmi karaa oo arrinkiisa dee cid kusii reebi karaa ila haddii kaloona isagii lafdiisiiba aanu mukallafka ahayn oonu xor ahayn dee isagii baa mas-uul laga ahay inuu dhaa cid kale ayaan mas-uul ka sii ahay ayaan jirayn wa yushtaradu fii amri اlaطfaali arrimaha haddaba carruurta waxaa kaloo raacayo loo shardiyaa kan loo dardaarmayo waxaan leeyahay kan dardaarmaya kan arrinta carruurta cid u dardaarmaya wasiga u samaynaya waxaa u raaca inuu xor iyo mukallaf yahay an yakuuna lahu wilaayatun calayhim waa inuu wilaayo ku leeyahay macnaha wuxuu uga jeedaa soo maynaan odrhanin ninkan muusiga ah ee masalan wasiga samaysanaya ee cid u dardaarmaya dayntiisii iyo dardaaranadiisii iyo carruurtiisii iyo wuxuu ka ansaxaa somalidho xor mukallaf ah marka haddaba carruuri meesha ay ku jirto ee arrin carruureed iyo dad waalanaya ay ku jiraan waxa shardi u ah kaa dardaarmaya ee u raacaya xorta iyo mukallafka waxaa u raacaya an yakuuna lahu inay u sugnaato wilaayatun calayhim wilaayo sharci ahaan u sugnaatay wilaayo sharcigu u sugay waa inuu ku leeyahay oo masalan aabbihii iyo awowgii iyo ayaa arrinta carruurta cid u dardaarmi kara oo odhan kara hebelow ka war hay maxaa yeelay dee marka isagoo xor ahoo baaliq oo caaqila wilaayo sharci ahaan buu ku leeyaho aabbihi dee sharciahaan isaga carruurtii u weliya awowgiina haddaanu aabbihi jiri isaga ayaa u weliya maxaa markaa meesha ka baxaya walaalkii iyo adeerkii iyo inadeerkii iyo dadka noocaasi yacni ayagu uma dardaarmi karaan qof uma samayn karaan qof ayagu uma samayn karaan carruurta ee waxay noqonaysaa markaa in isaga qaadiga unbaa tawelinayo cid u samaynaya markaa waa in mar haddii arrin carruur ku jiro an yakuuna lahu wilaayatun calayhim wayushtaradu fii amri اlaطfaali maca haada an yakuuna lahu wilaayatun calayhim walaysa liwasiyin wasi uma sugnaanin buu yihi mid loo dardaarmo oo la yidhi bal arrimaha ka warhay isaaun isna inuu yidhaahdo hebelow carruurtaa iyo daymankaa iyo waxoogaygaasa lay xil saaree anna intii baan kuu sii xil saaray inuu yidhaahdo maxaa yeelay dee ninkan weligahaan tasarufka ka labaad kamuu raalli noqone ninkan un buu xil saaray fa in udina lahu haddii loo idna haddaba fiihi isaagaasaa loo idmo waxaa la yidhi haddaad adigu kari weydana adigu cid u sikaxa nafdaada cid kale uga sii samee ama aniga xaggayga nin kale ka samee baa la yidhi oo markii horaa loo idmay ama waa la idlaaqo waxa la yidhi haddaad adigu kari kari weydo adigu cid kaada usii samee wasi kale usii samee baa la yidhi jaaza lahu waa u bannaan yahay markaa fil adhari haddaan qabanno kaasi waa u bannaan yahay walow qaala hadduu yidhaha awsaytu ilayka waan kuu dardaarmay ilaa buluuqi ibni inankaygu intuu qaan gaarayo ow quduumi zaydi ama ninka zayd la yidhaahdaa soo gelidiisa fa idaa balaqa markuu gaadho ow qadima uu soo galo fa huwa alwasiyu ayuu yidhi jaaza waa bannaan yahay walaa yajuusu ma bannaana nasbu wasiyin in la oogo waaljaddu xayun awowgii oo nool bisifati wilaayatina ku sugan walaliisaau bitaswiiji طiflin wa bintin na ma banaana waxa u leeyahay sheekhu haddii uu yidhaahdo ninkii dardaarmayey baa wuxuu uhi hebelow awsaytu ilayka ilaa buluuqi ibni waxaan kuu dardaarmay inaad taladiisa hayso ilaa intaa inankaygu qaangaadhayo hebel la yidhaahdaa inaad daymanka iyo arrimaha iyo carruurta ka war haysaan kuu dardaarmay aw quduumi zaydi ilaa quduumi zaydi ninka hebel la yidhaha ee maqan intuu imanayo fa idaa balaqa markuu qaangaadho qadima ama uu soo galo fa huwa alwasiyu intaasi waa hadalkiisa wada socdaa waxaan kuu dardaarmay inta inankaasi ka qaangaadhay ama hebel soo galay soo gelayo hadduu qaangaadho inankaasi ama uu soo galo fa huwa alwasiyu intaasu hadalka wada yidhi jaaza waa bannaan yahay arrinkaasi oo haddaad kala goysoo tidhaahdo fa idaa balaqa mar waa u qadima fa huwa isago alwasiyu weeye jaazadan dambaad dabidna kaa go-aysa oo meelaad raacaysa aanad gelin marka intaa hore way wada socotaa jaazadaasa ayuu noqo ayay ku joogsanaysaa isaasi waa bannaan yahay mana bannaana buu yidhi nasbu wasiyin waljaddu xayun bisifati alwilaaya inuu ninkii wasi keeno miduu u dardaarmo carruurta arrinkooda ma bannaana waljaddu xayun awowgii oo nool oo xaadira bisifati alwilaaya oo wilaayada sifadii wilaayada weliga lagu noqonayeyna leh oo xor ah oo qaangaa dee caqli leh ila hadduu abubamaraya waa qaangaadheen caqli leh oo dee toosan oo caadil ahoo sifadii wilaayada ku sugan hadduu awowga oo sifadii wilaayada ku sugani uu joogo inuu cid kale keeno ma banaana maxaa yeele wilaayada awowgu sharci ahaan bay ku sugantay wilaayada kama rari kara marka ka wilaayati taswiij asi wilaayadii guurintoo kale wuxuu yidhi walaliisaau walaa yajuusu liisaau bitaswiiji طifli wa bintin ma banaana inuu u dardaarmo inan u guurintii iyo inan guurinteediiyo inuu u dardaarmaana ma banaana ama weli ha jooga ama yuu joogin iyo awliyaba yay jirin arrinkaa waxaa laha suldaanu weliyu man laa weliya ciddii aan weli lahayn suldaanka ayaa u weliyaa maxaa yeelay kan wasigaahi dee weligii xaggaasu inaguda waa cidda ka xumaanaysa ruuxaa dumari haddii cid aanu laa'iq ahayn ama meel xun ay ku dhacdo xumaani iyo qadarada ay ka soo gaarayso weeye dee kan wasigiina waxa lagaba inu iskaba cid kale yahay oonu danba kala hayne cidda u horayso u arkay inuu raaciyo hadday qaangaar yihiinna dee shaqaba cid kuma laha kii yara iyo kii weynana aabba iyo awoonba u guuriya wa lafduhu haddaba isaga lafdigiisu awsaytu ilayka wey aw ama fawadtu waan bandhigay iyo wanaxwihimaa wayajuzu fihi tawqiitu iyo wa tacliiqbu waa bannaan yihi wayushtaraduna waxaa la shardiyaa bayaanu maa yuusii fiihi wuxuu dardaarmay inuu caddeeyo fain iqtasara hadduu ku gaabsado calaa awsaytu ilayka laqaa laqbi buu noqonaya wlqabuulu ayaa la shardiyaa oo walaa yasixu fii xayaatina ma ansaxi fil saxi haddaan qabanno waxuu sheekhu leeyahay lafdigan isaagu xagga iijaabka qofka naatiq ahee hadlaya awsaytu ilayka oo fawadtu ilayka waan kuu dardaarma oo kuu bandhigay iyo wixii la mida aqamtuka maqaamii fii amri awlaadi bacda mowtii jacaltuka wasiyan meeshaydii baan ku joojiyey sidaad arrinta carruurtayda u maamulaysa intaan geeriyooda dabadeed siiqooyinkeedu waa noocaa wayajuusu fiihi waxaana ku bannaan weliba atawqiit yacni wakti in loo sameeyo oo uu yidhaahdo hebelo waa ku dararay sanad ama inta inankaygaasi qaangaadhayo tawqiit wakti in loo sameeyo wa tacliiq iyo in wax lagu xidhaano way bannaanta oo yidhaahdo idaa midtu faqad awsaytu ilayka markaan dhinto waan kuu dardaarmay ama shayga hebel markuu yimaado waan kuu dardaarmay wayushtaradu bayaanu maa yuusii fiihi waxaa kaloo la shardiyaa wuxuu u dardaarmaya inuu caddeeyo waxaanu qofka u dardaarmayana waa inuu caddeeyaa oo masala idhe fulaanu wasiyii fii qadaa'i daynii wa tanfiidi wasiyatii wa tasaruf fii maali atfaali masalan uu saa ugu caddeeyaa wasigaygii baa tahay un inu yidhaha maahe waa inuu yidhahdo carruurtaan arrinkooda kugu dardaarmay dayn inaad bixisaan kugu dardaarmay waa inuu saa u cayimaa fain iqtasara calaa awsaytu ilayka hadduu yidhaha waan kuu dardaarmay keliyahun laqaisaasi laqwi buu noqonaya waxba kama jiraan wlqabuulu wayushtaradu lqabuulu qabuul ayaa la shardiyaa maxaa yele waa caqdi tasaruf oo wakaalada ayuu shabahaa wakaalada ayuu shabahaa marka waa in aqbalid oo qofku sameeya walow saa hadduu dardaarmo ithnayni laba ayuu dardaarmay walaa yasixu fii xayaatihi fida saxi mana ansaxayo buu idhi isaha aqbalitaankiisa iyo celintiisu toona fii xayaatihi intuu kan dardaarmay nool yahay fida saxi haddaan qabanno maxaa yeelay waktigii tasarrufu dee ma soo gelin sida wasiyadii maalka loo dardaarmayey oo kale marka uu qofku geeriyoodo ayuunbuu aqbalaya hadduu noloshiisii aqbalay geerida dabadeedna uu radiyey laqbi uu noqonaya hadduu noloshiisii radiyay haddana kadib aqbalana u ansaxaya aanigaas waxaa ka soo horjeeda wuxuu leeyay maya qabuulku way iska ansaxayaan walow wasaa ithnayni laba hadduu u dardaarmo lam yanfarid axadumaa midkood kuma keliyoobayo ilaa an sarraxa bihi inuu caddeeye mooyaane walilmuusi iyo walwasiyi alcazlu waa u sanayn mataa shaa markuu doono inuu casilo